wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo federaalka galmudug saalax cabdulaahi maxamed saalax boostaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa ka hor yimid war shalay ka soo baxay shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada galmudug kaasi oo dhalay cayn loogu jeediyo guddiga dib u heshiisiinta galmudug laguna sheegay in qaar ka mid a ergooyinka la marti qaaday ay yihiin dad xambaarsan fikirka al-shabaab wasiirka oo qayb ka ahaa kulanka wasiirada ayaa sheegay in eedeymahaasi aysan qayb ka ahayn ajandihii golahu ka dooday ee uu goobjoogga ka ahaa waa kan wasiirka oo arrimahaasi sharaxaya waxyaalaha meesha looga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga oo aan infasiska xoogu saarnay inkastoo aan midaan aan ka doodnay waxbarashada iyo kuwaan soo sheegay ciyaaraha isboortiska iyo wixii noo qabsooma marka waxaan communikee baa la soo saaray shalay wakhti dheeraan inagu qaadatay ayadoo salaada duhur ee dabayaaqataan ku kala tagnay sida caadiga aheed wax gacantaaga oon communikee aan meeshii ka dhacay oobooda oo ulajeedooyin fakradda meesha laga soo jeediya aan gacanta aan u taagna ma jirin ajandihiina waa midkan aan gacanta hadda ku hayo waxa weeyaan waxaa communikeyga ku jiray in aan ka akhrinay ama oo wasiirku hadalka jeediyey yidhi waxaa loo yeeray oo ergooyinka ku jira kawaarij markii ugu horraysa awal mufaslan kawaarij anigu meeshaan ku dhashay haystaa oo layidhaha ceelbuur aan ka soo jeedo tan ku xigta dadka aan ku matalo kursiga cabashaa ka timid ay leeyihin annaga mi khawaarijtan la sheegayo maxay tahay oo ayagaaba sas ka qababa sababtoo meesha ay ku dhasheen oo ay ka yimaadeen ayaa kuwaan la sheegay haysata taas waa marka ugu horraysa anigu ajandahaas asiga ah meesha dhexdeeda kama maqlin golaha dhexdiisa wax bowda oo gacantaaga oo kumanikeegaas ee arrintaas ka mid tahana kamid ma ih waxaa kaloo ii raacda in la yidhi habraaca oo u socdo ay u socoto dib u heshiisiinta ayaa walaac laga muujiyey anigu waxaan ahay wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedkan galmudug markaan arkay dikareega uu madaxweynuhu soo saaray axmed ducaali xaaf oo ahaa in doorashada iyo dib u heshiisiinta oo ku wareejiyey federaalka waxaan isla waxaad mudan taha in lagula socodsiiyo lagu yidhaha c c baad leeda dhaha saasaa la yeela saasaa la yeela laakiin annagu gobol ahaan isteed ahaan kalmudug ahaan inaan wax aan xakamay karno iyo wax aan qodob aan dhihi karna kan hala tiro iyo kan ha lagu daro kuma lihin sababtoo meel cadaan ra-iisul wasaaraha waddanka mudane xasan cali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedkan axmed ducaali xaaf welina ah madaxweynihii dalka dowlad goboleedkan laannu haddii madaxweyne jirin annagu wasiir maahda golo wasiirna ma galleen marka tan walaaca laga muujiye waxaa un walaac ka muujiye kara qofkan wareejis ka wasiirahaan aniga haddii la warsado wax hadda walaaca oo aan ka arkay waxaan ka warqabo intaan ka warqabo kolley anugu ma aan arkay